halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba maanta waa sabti siddeed iyo tobanka bisha juun ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandurey qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka ay ka ciyaaraan dhallinyarada qurbajoogta xaaladda soomaaliya iyo caawinaadda ay bulshada u fidiyaan waxaan kaloo qabanay barakaxyaashii laascaano halkaan si fiican ugu soo dhaweynay oo iyagana wax badan aan u qabanay qof walba isagoo faraxsan meeshiisii aan ku celinay markaan shaqada aan diiwaangelinta aan qabanaynay dadkii aan la dhaqmaynay dad aada noogu mahad celinaya ayay ahaay
kaalimihii heesaana waa idiin heynaa hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii mintidiinta falastiin ayaa gantaal ku riday koonfurta israa'iil subaxnimadii hore ee maanta oo sabtiya milatariga israa'iil ayaa sheegay in qalabkooda difaaca uu ka hortegay gantaalkaasi aanayna jirin wax khasaare ah ee hugeystay saacada kadib dayuuradaha israa'iil ayaa duqeyno isdabajoog ah waxa ay ka fuliyeen afar goobood oo militariga xamaas ah oo ah kooxda xagjirka ah ee maamusha khaza muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq badan iyo dab ka kacaya xerooyinka lala beegsaday duqeynta ee ku yaalla bartamaha waqooyiga iyo bariga magaalada khaza mas-uuliyiin ayaa sheegay in maalmo ay ka da-ayaan roobab mahigaan ah oo dabaylo wata ay sababeen fatahaad xoog leh oo ka dhacday waqooyiga bari ee dalka bangaladesh taasi oo keentay inay go-doomaan malaayiin qof webiyada waaweyn ee ku yaalla labada degmo ee waqooyi bari ee selhet iyo sunam ganj ayaa buux dhaafay waxayna gaareen heerar halisa sida wararku ay sheegayaan oo ay sababeen roobabkaasi sidaasna waxaa ku warartay xarunta digniinta iyo saadaasha fatahaadaha ee dalka bangaladesh gobolka oo dhan ayaa lagu soo warramayaa in uu wajahayo koronto la-aan saraakiisha gobolka ayaa sheegay in howlihii duulimaadka ee garoonka duyuradaha ee cusmaaniya ee magaalada selhet oo ah garoonka keliya ee gobolka ay hakad ku jiraan iyadoo laga cabsi qabo daadad ku soo fataa halkaasi warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas haatana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha waxaa gaalkacyo noogu soo diray kuna soo diyaariyey waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka dib ugu soo laabanayay dhallinyaro badan oo qurbaha ka timid haddaba toddobaadkan barnaamijkeena madasha dhallinyarada waxaanu kaga hadli doonaa dhallinyarada qurbaha dalka dib ugu soo laabatay maxay horumar ah oo ay kusoo kordhiyeen maxaase caqabad ah oo ay kala kulmeen soo laabashadoodii kadib toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah xakiin xaashi raaxeye waxa uu ka mid yahay dhallinyarada qurba joogta ah ee dalka dib ugu soo laabatay muddo dhowr sano ah kadib axmed qaahira waxa uu asna muddo tobannaan sano ah ka maqnaa dalka ha yeeshee mar kale ayuu dalka dib ugu soo laabtay dhammaan waxa ay ku sugan yihiin magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da aada mahadsantihiin cabdiakiin qurbahaad ka timaadeen dalkaad dib ugu soo laabateen maxaa deegaanka horumar ah oo aad ka samayseen markay noqoto dhinacyada arrimaha bulshada la shaqaynta maamulka maxay ahayd shaqooyinka horumar kale oo aad dalka ka qabateen waa mahadsantaha cabdiwaaxid xaqiiqdii aniga waddankan waxaan kusoo noqday labadii kun iyo sideed iyo tobankii baan kusoo noqday waxaan ka howlgalay gobolka mudug waxaan qabanay laamihii amniga ayaan u shaqaynayay si volunteer aan ugu shaqaynaya marka hore volunteer marka qeybtii la dagaalanka argixisada baan baan aada uga qayb galnay waxaan kaloo ka qayb galay diiwaangelin annagoo aan keennay markaas oo ahayd gawaarida yaa wata gaariga dalwalka waa kuma gaariga waa kuma yaa iskaleh shaqo noocaasaan halkaan ka qabanay waxaan kaloo qabanay barakacayaashii laascaano halkaan si fiican ugu soo dhaweynay oo iyagana wax badan aan u qabanay qof walba isagoo faraxsan meeshiisii aan ku celinay markaan shaqada aan diiwaangelinta aan qabanaynay dadkii aan la dhaqmaynay dad aada noogu mahad celinaya ayay ahaayeen shaqada aan u qabanayna iyo sida ma garanaysaa hufnaanta leh markii aan argixisada aan ka shaqaynaynay dadkii aan u shaqaynaynay way ku qanceen wixii aan la dagaalanka argixisada aad bay ugu qanceen wixii aan gacanta markaan la soo galnay sida isbedelka deg dega looga dareemay gobolka mudug labadiisa dhinacba ama dhinacyadiis oo dhan waxaan jecelnahay marka inaan mar walbaba waxaan wax u qabanayno waa bulshada waagii hore waxaan soomaalida qurba joogta ah ayaa dalka wax ka dumin jiray oo ma garanaysaay qarash ku bixin jiray dagaalada hubka inay iyagu gadaan dhaawaca daaweeyaan waxyaaba noocaasa hadda wixii ka dambeeyey waagii dambe waxaa la yidhi dhalinyaradu inay bedelaan systemka noocaasa oo la yidhaahdo meeshii dadka hub loo gadi lahaa si kale ha loo geliyo caqliga marka hadda in deegaanka laga shaqeeyo sida hadda baan oga shaqeyno macnaha hadda anaga labadeena keliya ma nihin dhalinyaro badan oon saaxiibanahay oo aan wada soconay ama aan wadanka wada joognaa jirta oo aada iskugu xirannahay nin walba waxa uu qabtan halkaasaan maarata iskala soconaa connectionkeena aad buu u fiican yahay xaqiiq ahaan muhiimadduna waxa weye in wadanka wax laga qabto marka wixii tabar ah oo aan gelin karno sofa waa gelinay waxa kale noo dhimana waa gelin doonaa hadii ilah yirahdo aad baad mahadsanta axmed axmed kaahiro mar kale soo dhawow marka xigta dhalinyarada qurbaha ka timid ma ma qabteen oo ma buuxiyeen kaalintii horumarneed ee laga rabay markii ay dalka dib ugu soo laabtay maadaama ay ka yimaadeen dal dalal horumaray
horta wallaahi si kasta oo ay u dadaalaan oo ay hawsha u qabtaan waxaa weeye ma dhammaystireen oo si kaamil ah ma u dhammaystireen hawshii laga rabay taasi hadday dhacday dee ma baanan samayn lahayn barnaamijkan maanta ma garata macnaha oo hawsha taalaay waddankeenna last thirty years soddon sano waxaa weeyaan ups and down buu ahaa kori hoos buu socday inkastoo hadda alxamdulillahi rabbilcaalamiin rajadu ay aada u fiicanto uu kor u socdo laakiinse anigu waxaan aada u ayidaya oon rumaysnahay arrintii uu raaxay qodobkii uu taabtay oo ahaa markii hore adigu hadda weliba tobankii sano u dambeeyey inkastoo ay soo roonaanayso labaatankii sano hore qurba joogta iyaka ayay ahaayeen waxay aada uga qayb qaadan jiray burburiska dhibaatada dalka iyo burburkeeda taasna waxay ahayd generationkii hore ayay ahayd dadkeena qurbaha galay oo dee markaas ama jaamacadaha dhammeynayay waqtigaas isaga ama iskoolada dhiganayay waxay ahayd laban mid inaan noqono inaan ka mid ahaano dalalkii aan ka nimid oon maxaan ku rahdaa meeshanaas aan iska degno iyo inaan bedelno systemkan sahaanteedana isbedelka shakhsigan buu ka bilowdaa dhalinyaro badan ayaa wadankii timid businessyaal ka sameeyey projectyaal positiva keenay tusaale ahaan anigu markii ugu horreysay oon waddanku soo laabtay laba kun iyo ko iyo tobankii markii aan noqday ilaahay ilaahay amarkiis waxaan nasiib u yeeshay in aan dib usoo noqdo isla sanad gudihiis oo labaiy tobankiiba aan soo noqdo soo noqoshaas aan soo noqdayna aan horey usoo qaado container oo ay iskugu jireen waxbarasho iyo alaab caafimaad qalab caafimaad iskoolna aan meeshii aan ka dhisay degmadii markaas dee familigeyga uu deganaa maxaan ku rahdaa dugsi waxbarashana aan meeshii ka dhiso markaas unbay igu dhalatay ma arrintan inaan sanad walba aan soo noqdo tilaabo un ha horumar eg qof walba oo qurbo joogayay waxaa weeyaan markaad soomaaliya kusoo noqonaysid dee tuulada aad rabtid iyo magaalada aad rabtid iskama tegi kartid waxaad usoo noqonaysaa waa faamiligaagiyo hooyaad soo siyaarinaysaa aabbaad soo siyaarinaysaa walaalaad soo siyaarinaysaa qof walba tuuladii uu ka yimid hadduu dib ugu noqdo lana meel kale intaad tagtid waxbaan ka qabanaya iskama dhigi kartid xoogaa caqabado badan ay- aa- ayaa jira ma garate laakiinse qof walba tuuluu ka yimid magaaluu ka yimid meesha hadduu dib ugu laabto uu walow mithqaala diratin oo positive uu- uu uu kusoo siyaadiyo waxay noqonaysaa eh, wax weyn oo tuulo walba markaas horumarka inuu gaaro Een, sidaas darteed markii aan projectgaas aan ku guulaystay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan bilaabay sanad walba inaan soo noqdo tilaabo tilaabo ilaa iyo hadda adigu laba sana iyo bar waan joogaa Een, statekan ka shaqaynaya galmudug Een, waxyaalo badan baan ka qabanay dhanka horumarka anakoo la shaqaynaynaa ii sheegeen Een, galmudug iyo puntland laftarkeeda xaggan gaalkacyo waxyaalo badan baan aniga iyo raaxaya iyo dhalinyaro kale oo badan oo saaxiibadaya aan aanan hadda kusoo koobi karin eh, idaacadda ayaan ka qabanay laakiinse muhiimadda ugu weyn oon rabo ee inaan hoosta ka xariiqo waxaa weeyaan tax hal qof inuu step qaado toban iyo labaatan positivekaas kugu soo qaadaysa ku- ku- kugu soo raacaysa ga- ayaa arkaysaa dabcan dee ad- jarna ma aha meeshaan ku jirno waa adduun oo challengeyaal waa jiraan challengiga ugu badan oo aad face garaynaysid shacabka ma aha challengeyaasha ugu badan waxay ka imaanayaan systemka gudihiisa systemka gudihiisa ayaa challenge waxaa ka imaanaya kuma ahayd maxaa ahayd xaggeed u socotaa Een, booskii baad ciriirinaysa Wax- waa waa natural weeyaan waa sunnat alxayaa weeyaan may garata macnaha marka challengegaas isaga waxaa waaye haddii aad isku daydid adiga inaad la- inaad tirahdid anaa professor iyo aniga warbajoogi anaa kaa cilmi badan ma soconayso Se- ha caqabadaha la kulmaysaa marka meesha waxaa la rabaa caqli inaa ugu dabaalatid xirfad inaa ugu dabaalatid si ahaanteedana qofka bilowaadanka qof walba oo bilowaadanah hadda raggan oo argagixisay sameeya camal waxaa weeyaan maskaxdooda ayaa waxaa lagu shubay negative thoughts waxaa la dhaho fikrad khalad ah marka adigii qofkii uma sheegi kartid fikrad saxa kuma shubi kartid inaad fikradii khaladka ahayd adoon ka saarinin mid saxa kuma rebelays garin kartid marka marka hore waxaa weeye qofkii hadduu kugu challenge garaynayo wixii wanaag ahaa oo aad qabanaysay dhagaxii aa meesha ka qaadaysay hadduu kuleeyahay anigaad badda bajet ugu qaadanaysaa dhagaxaanta horteeda ka guraysa hadduu kula yimaado waa fikrad khaladoo siay ku jirta marka intii isagaa la murmeed waxaa la rabaa fikraddaas khaladkaa inaad la dagaalantay inaad horta maskaxda iska saartid cabdixakiin waxaad ii sheegtay inaad gobolka mudug ka shaqaynayseen eh, laamaha amniga aad qayb ka noqotay eh, si mutadawacnimo ah eh, wax badan oo dhinaca ammaankana aad ka shaqaysay markay noqoto eh, howlgalladii amniga ahaa iyo la dagaalanka argagixisada eh, kooxihii shabaabka gobolka mudug ka howlgeli jiray adoo qurba joog ah nin dhalinyaro ah sidee ugu dhiiratay inaad eh, hay-ada amni ka shaqaysid gobolka mudug oo weliba si mutadawacnimo ah
cabdi waa mahadsan tahay waxa weeye waxaa ugu dheliyey ma garanaysaa geesinimadaas saaxiibadayda iga sii horrey inkastoo markii hore aan sarkaal- saraakiisha ka mid ahaa ee aqaanay shaqadan waxa ay tahay iyo horena usoo fiiriyey research badan soo sameeyey in aan sida keliya loo wajihi karo nimankan ee dadcuunka ah Een, way way ma adkayn way fududayd laakiin kolley waxaan oran karaa een, shaqadaas shaqo adag ma ahayn shaqo fudud bay ahayd in waxaan lasoo afjaro wax fudud bay ahayd dhalinyarada eh, gobolka mudug marka hore ma isku daydeen ka qurba joog ahaan inaad marka hore wacyigelisaan si dhalinyarada maskaxdooda loo kobciyo
wallahi xilliga lagu jiray een, xilliga lagu jiray xilligaas aan shaqada bilaabeynay ee, wacyigelin lagama gaarin sababtoo ah nin kasta oo isku daya inuu maalin masaajidka istaago ama banaan istaago madaxa lagu dhifanayo marka xilli lays wacyigeliyo maysan ahayn waxay ahayd xilli fooda in la isdaro ay ahayd Ee, foodarkiina waxaan u maleynaya nimankan inay intaa ka awood badan yihiin oy ka culus yihiin baanu haysanay laakiin een, way fududaan way ma- saa uma cusleen wax fudud bay noqotay qacdii ugu horreysay labadii wiil ugu horreysay ee, aan magaalada nimid wayna gaadeen waxay direen guddoomiyihii gobolka ee, ee, mudug ee, waqooyiga ee, allahu naxariisto saaxiibkayga qaaliga ahaa ee, wixii ka dambeeyey istaraatiiji baan dhignay annagii iyo taliyaha qaybtii raggii makaranaysa saraakiisha ahaa go-aan kala qaadanay Ee, maadaama aan ka hortegi weynay oo ka hortagii aan ku feelgarownay inaan ka dabatagi ka dabatagii aan galnayna wax sahlan bay noo noqotay shaqadan ilaahay waa noo fududeeyey aad baa mahadsanta adinkoo isuurka koobaya waxaan rabaa eh, dhalinyarada qurba joogta ah marka ay dalka kusoo laabtaan waxa ugu muhiimsan ee muhiimka ah ee u baahan in bulshada loo qabto ama deegaan ahaan laga qabta maxay tahay A- axmed
waa mahadsanta cabdiwaaxid horta hal shay farta laguma fiiqi karo lama dhihi karo waxaas yaa ugu muhiimsan meel walba iyo wakti walba iyo iyo markaas hadba duruufaha jirta ayay ku xiran tahay maanta waxaa gaalkacay looga baahan yahay waxaa laga yaabaa garwan aan looga baahnayn waxaa laga yaabaa dhusmareeb inaan looga baahnayn waxaa laga yaabaa caabadaaq inaan looga baahnayn hadba waxay ku xiran tahay waktiga iyo iyo zamanka markaas aa adigu iyo waxa meesha looga baahan yahay laakiinse guud ahaan markaan si generaal aan uga hadlo waxyaalaha ugu muhiimsan horta waxaa weeyaan dhanka waxbarashada dhanka waxbarashada waa shay qaali ah waa arrin la rabo in weliba hadda markii aa fiirisato xilligan lagu jiro waxaa moodaa waxbarashadii in maaragtay ay noqotay state state by stateka kale manhajkiisii waa ka duwan yahay realityga markaan ka hadalno waa ogahay imtixaan waa ognahay imtixaanaad oo end of the year in la qabto laakiinse manhajyaasha iskuullada ha ma ma ma mudaysna galmudug hirshabeelle punt puntland maxaan ku rahdaa ii sheegeen koonfur galbeed muqdisho jubbaland ma ma mudaysna anigu anoo yaraan waddankan ka tegey laakiinse markii aan dib u xasuusto inkastoona markaas anoonba iskool bilaaban aan tegey laakiinse dee markaan research ka sameeyey oo dadkii waddanka wax ku bartay aan la sheekaystay sidaan wada ognahay waa hal manhaj buu ahaa waxyaalaha hadda firaaqa keenaya wuxuu yahay waxaa laga yaabaa maanta gaalkaca aan joognaa shan jaamacadood inay ku yaalaan mid midda kale shuqul kule ma laha iskuulladii sidii oo kaleeto marka waxbarashada ayaan waxaan jeclaan lahaa in united dhallinyarada intay xooga saarto dowladda la kaashato in soomaaliya dee hal wadan baan nahay aad baan khalad waxaan uga fahnay nidaamka federalismka federalismka macnihiisu ma aha inaan sidii wadamo kala duwan aan kala manhaj noqono isku manhaj haddii ay noqdaan oo iskoolada dhan oo soomaaliya kuwada yaalla hal manhaj laga dhigo waxaa yaraan lahayd fikirka khaladka ah oo dadka xagjirka ay isticmaalayaan ayaa soo afjarma lahayd oo dhalinyarada lagu shubaya laakiinse hadda nin walbaoo bilo karaysan karaa dee iskool buu leeyahay ma garta manhajkiisana gaar buu keensanayaa marka yaa saxsan yaa khaldan taas baan kusoo koobayaa
waa mahadsan tahay axmed isagaa dhameeyey maadaama waxbarashadu ay muhiim tahay caafimaadkana waa la mid markaa isbitaalada aragto maamooyinka iyo hooyooyinka iyo ciyaalka yararka ee dadka ku dhalaya iyo sida foosha xun ay u dhalayaan iyo cid keer aan siinayn daawadan bilaa macnada oo expireka oo dhacday oo dadka laga gadayo macnaha qurba joogtu waxaasoo dhan wax badan bay wax ka bedeli lahayd laakiin in janiska la isa siiyo maaha in lacag la raadinayo waxaa janiska marka la isa siiyo qofka qurba joogta magaalada wadanka markuu yimaado waxa ugu horeeya oo aad u danaynaya numberon dadkiisu inuu arko dadkaa tirada badan markaad aragto farxad baad dareemaysaa farxaddii adoo ku jira ku jira ku jira ama baad madaxa lagugu dhufanaya waad dhimanaysaa ama waa lagu faquuqaya oo waxaa lagu leeyahay dhaqan celis baa tahay qurba joog baa tahay qof dadka ka fool xun baad noqonaysaa farta lagu fiiqay adoo caraysan baad baxaysaa laakiin dhulkii jecel markaa xagga tagto meeshii aad ku noolaan jirtay intaas sano kuma noolaan kartid waxaad arkaysa adoo isla markiiba soo noqday oo haddana dadkii shalay ku caayayay raba haddana inaad waxoo qabato ma ka samari kartid marka niyo number one sida walaalkii axmed u sheegay axmed waa nin aad ma garanaysaa communitiyada uga soo shaqeeyey wax badan wax usoo qabtay saaxiib baan ahayn wakti badan galmudug buu ka shaqeeya anna puntland baan ka shaqeeyaa adduunkan waa in lagu wada noolaadaa baan aaminsan nahay adduunkan maaha adduun la kala noolaan karo wax ii diidi kara galmudug baan jirin waa u raacaa meel alla meeshuu rabaan u raacaa meeshaan rabo ii raacaa cidaan dembiga ka gelnay ma jirto dadkana waxu qabanaan diyaar u nahay sida awgeed marka waxaa weeye waa in dadka nidaamka haysta ha haysto qofku nidaamkiisa ha haysto laakiin inaan caawino asagoo shaqadiisa haysto lacagtiisa qaadanaya annaga waxba kama rabno laakiin subaxii arsaydii ilana shaqo kale iyo camal kalema qabanayne waa u tegaynaa waa loo xoojinaynaa waxyaabaha facilitiga u baahan yahay baan caalamka haddii aan maaragtay aan uga keeni karno uga keenna ama u raadinaynaa laakiin qofka marka ugu horreysa markaan soo salaamo anuu sarwaal iyo shaar iyo tay qaba markuu arko wuxuu isleey kan ma shaqadaadu u socdaa waa caqabadaha ugu waaweyn maqso difaac buu gelayaa ciyaalkiisii askarta ahay ridda taagtaagnaabaa ku fiirinaya fil horora lagu daaraya ma garat markaad waxaa isleeda meshaan meel lasoo geli karaa ma baha waxaan rabaa ma jiraan wax caqabad ah aad la kulanteen markaad dalka dib ugu soo laabateen ha ka noqoto dhinaca maamulada ama ha noqoto qeybihii bulshada oo aada islahideen wax u qabta shacabka caadiga waxaa weeye wax caqabada oon kala kulannay ma ma jiraan caqabadaha badanaa waxay ka imaanaysaa dhanka markay timaado jegada ama bisishinka ama maamulka qofkii adigu markaas dee kursi ku fadhiya ama ama xukun haystaaye siduu saaxiibkay raaxaya u sheegay waxaa moodaa xoogaa inaad maaragtay wuxuu siri moodayaa inaad xoogaa booskii aad ku ciriirinaysid ma garatee laakiinse tusaale yaroon jeclaa inaan kusoo gebagabeeyo ayaan rabaa inaan taabto laba kun koo iyo tobankii markii ugu horreysa waddan kusoo noqday anigoo jooga tuuladii markaas ay uu faamiligii deganaa ayaa waxaa maqlay subac meel ka yeeraaya dhigtaan la raacay barqabay ahayd markaan usoo dhawaaday unbaa waxaa arkay xero lo-aad wax leeg oo meel weyn oo geed hoosiyo sida xero lo-aada oo u oodan unbaa subacii baa kasoo yeeraya warmaysan waaye aad baa dhigteeda ugu raaxaysanaysay subaca yeeraya kadibna meeshii baan fadhiistay waxaan fadhiyey fadhiyey fadhiyey subaci markuu dhammaaday unbaa waxaa kasoo yaacay boqol iyo afartan iyo dhowr cunug markaan tiriyey caruurtii oo markaas tirada intaan ka gaaray markay soo dhammaadeen ardaydii yaan hore isirqaaqay waa macallinkii baan wareysay waxaan yidhi maxaa waaye oodan cayaalka aad ku haysad maxaa kaa khaldan qosol buu la dhacay wuxuu yiri qurbajoog baa tahay soomaaliya saan yidhi haa suu yidhi waxaad rabtaa inaad tidhaahdid sawirro aan ka qaado filna ka duubo saan meesha uga bedelo saan yidhi haa suu yidhi maandhow hortaabaa loo sameeye hortaabaa la sameeye waxbana ma haynee cayaalka maxaa ku dhaha niyaddaa ka jabina orodoo iga tag wallaahi been ma ku sheegaa jirraacaa igu jabtay ma garatee geesaan fiiriyey ooda dhexeediiba waxaan arkay kitaab jexjeexan oo ku jiray kitaabkii baan soo qaaday waa ugu dhaartay waan noqonayaa dollar walba oon helo barkiis inaan meel dhigo ilaa ardaydan maxaa ku dhaha oodan aan ka saaro waxa haddaan dee ka badan helno waa alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiinse kitaab kitaab jaamaca aan ugu dhaartay ilaahay wuxuu xukmay meeshii inaan iskuul aan uga dhisno aan maxaa ku dhaha dugsigiina aan xitaa environment fiican aanu samayna ma garatay markaas hay-adnaga lama soconin dad badan ayaa aan jeclahay marlaba dhowr iyo toban sana laga jooga laakiinse dadkii reer melbourne iyo reer berth weliba australia ahaa way qisaan hadday maqlaan way xasuusan yihiin wayna ogyihiin wayna ka warqabaan hawshan ka qabanay iyakii ayaa soo caawiyey waa soo noqonay macal containerkii aan marka hore sheegay baan keenay marka yaan sheekada ku dheeraana waxay kutusaysaa qofku marmar qaarkood difaaca noocaasa iyo waxyaalahaas negatifeka ah ilana kulligeen ma wada fiicin qorbaha dadkeena ka yimid xaqiiqada in laga hadlaa fiican qof baa macallinkaas wuxuu igu yidhi jaa wuu ii sheegay video aad duubaysaa sawir baa qaadaysaa haa haa lana way dhacday may garta macnaha marka taas lafskeena yaa noloo qaban baan ku leenahay ummadda
cabdixakiin wax caqabada ah intaad gobolka joogteen ama dalka dib ugu soo laabatay caqabadaha haddaan daa maanta inaan ka sheekeeyo waxay qaadanaysaa maalmo kale waktiyo kale qaadanaysaa mahmaha waxaa jirta la yidhaahdo nin laf loo tuuri jiray laf ma tuuro isagaa lafta loo tuuraa marka niyahow caqabadaha waxaa weeye horumarka in la tiigsado horumar cidda caqabada ku ah qolaa ka dambaysa oo rabta in caqabadaa la iskaga jiro macnaha hadda tusaale ahaan marka la yidhaahdo gaalkacyo magaaladeeda in dadkan xagga markaad tagto dad qosliyaad arkaysaa oo faraxsan dhankaana imaanaysaa dad faraxsan maamulkaa u tegaysaa nin caraysan baa u tegaysaa adiga shalay bulshadaad joogtay sooma dadkaa ka mid ahayd janis baa heshay annaga janiskaaga waa kugu ixtiraamaynaa annaga annagaa shaqo abuurkeena samaysanayna waxaan rabna annagaa soo saarayna lacagteeda annagaa wadana investmentka gobolka annagaa gelinayna dadkaan gashanaynaa meeshaan rabaan gashanaya haddaan rabo adi haddaan ku fahmaya kuwa kalean fahmaya laakiin waxaa fiican labadeena horta inaan isfahno okay laakiin mas-uul raadinaya habarta yaanyada gadda waxa ay raadinayso isaguna uu raadinayo
aaday u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala haayeen cabdixakiin raaxeeye iyo axmed qaahira waxa ay marti igu ahaayeen toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada anigoo cabdiwaaxid ayaa gaalkacyo idinkaga soo jeedinayay aad bay ugu mahadsan yihiin ka qaybgalka barnaamijka
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale indilaa yaalkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana dhankii muusiga haddaan jallacin waxaan idiin soo qabanayaa dhaawac biigu yaallo waxaa qaadaya cabdisalaad beerdilcash
lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote dhawaacbaygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo laftaa dhabarka celisa labaa dhinaci noqote ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabtaa hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabtaa hooyo kugu qabaan igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele
heestaasi dhaawac bay ugu yaallo uu qaadayay allaau naxariistay cabdisalaad berdel cashe waxay ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ah ibraahim xasan daandure oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
sida dhulguyoodada bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli sida dhulguyoodada bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dheegin dhambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye dhambankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dheegin dhambaalkii wadkaygay kuma dhaa